muddooyinkii la soo dhaafay waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka taagnaa xaalado amni darra oo saameyn ku yeeshay ganacsatada iyo qeybaha kale ee bulshada ku dhaqan magaalada ciidamada dowladda federaalk oo la cagaysanaya ayaa kusoo batay xaafadaha kala duwan ay ka kooban tahay magaalada beledweyne iyadoon ciddii isku dayda inay hantidooda ka dhacsato ayna isugu darayaan dil iyo gaarijiirsiin qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan beledweyne ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay ku qabaan ciidamada dhaca geysanaya ee maalmihii lasoo dhaafay qalqal ku beeray dadka iyadoo ay askartu direen tiro dad ah oo ay dhac u geysanayeen halka qaarna ay dhaawac la jiifaan shalay xilli toban saaca ayaa waxaa yimid anoo miislaa oo miis gadana nin askariya waxaan kaa gadan ou yidhi booba igu sameeyey alaab lix dollar oo lix saac iga qaatay saddex badood waa igu riday weeshii waa laysku wareeray wixii waa iga qaadayey ma garan aadna ma jiro magaaladan waxa waaye boob iyo dhac iyo dhibaataa ka jirta waana ciidanka la keenay oo cusub ciidamada waxaas noo geysanaya aniga xoogaa garaafaha waa i gaartay gacanay walax yar iga gaareen ilaahay waa iiga bixiyey saddex badoodayna igu rideen ma garan intaas markay dhacday waa iga carareen wixii waa la carareen amiyo hadday u soo baxa ma arkin meesha waa dhoobnaan qof walba isoo kaa fiirsanaya wax wax kaa qabanaana ma laha ma garan qoryaan qaadanay bismillah si aan caadi ahan waxaad ka baxa tuugada ayadoo shaar dowladeed wadato ayadoo dhana shaacab wadato xadkay ka baxday habeen imaalin moobeelada waa laiska dafaya dadkiiyo naftooda halisaa la gelinaya maanta waxaa la qaatay waxaa la dafay waxaa laba faylaha lagoyleed maqlaysa dhibaato cadagan waxaa yaroo meeshaan ku wadnata waxaa mararka qaarkood ayagoo naga dafaano toori noola baxaan ama qori waqtaano kuhandadan aad arkaysaa dhibaato halis oo ziyaado ahoo xadkabaxo magaalada ka jirta waa taas waa jirtaa magaalada xaaladeedii ay u xun tahay weliba moobeelada waaweyn lahaad moobeelada yaran kataa ayadoo qaarkood hawaysan aad arkaysa moobeelada waaweyn jaalada lagu cunaa khamraa lagu cabo magaaladii fasaad aan caadi xad ka baxaya ka jiro walaalow amnigayna wallaahi aad qalqiilo ku jiraa alxamdulilah shukriga xaal ciid oo bilow aadana ama bariis ka raadina kaasaan bariis ka raadinaa ilmo yar yaroo hoofaan ugula soo deeyey wax allaal waxaan haysanaa nagala dulqaataa wax lacagana ma siiyan xoogay nooga qaataan haddaan ka daba orrina waa nagula dhifana wax allaal waxay wataan oo dhan marka amni magaalada kama jiro amni allaha keeno aniga anay igu dhacda dhacay iga dhicin maba ka sheekeeya markaan ka daba ordayna waaba laygu dhiftay baabuurkii waana ka cararay naftaydan ka bad ciidamada dowladda federaalk ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar waliba u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale